asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idma hayo aynu meehaahno ee intaan gurgurino ama aan maarata sigiijinno iyadoo la nadiifiyey oo aad iyo aad la qashan reebay oo ishii laga bixiyey oo la jilfac tiray oo lasoo xaquuqay aanu la wadaagno bulshaweynta waana xubinta afkeenna hooyo laga soo xulo xubintaasoo ah mid haddii eebba idmahayo aan biyo ka dhibcin iyaduna maaragtay haddii eebba idmahayo aan ahayn mid uu boodh ku biday ama busaaradu fuushay amaba maaragtay budowday ama maaragtay buyuq baayuqday xubintaasoo ah mid haddii eebba idmahayo sideedaba hadba meesha loo baahan yahay ama hadba dhinaca loo baahan yahay aan ka soo goyno annagoo u adeegsanayna afkeenna hooyo iyo qiyaastihii farada badnaa ee uu nolosha ka bixiyeen duqaydeennii hore iyo waxyaalihii dhaxalka ahaa ay reebeen waana dhaxalkii laga soo minguuriyey dadkii innaga abkeenna iyo isirkeenna iyo abkowgeenna iyo awowyaasheen iyo ayeeyooyinkeen iyo macooydeenna ahaa kuwaasoo ahaa kuwa afkooda isirkooda arladooda adduunyadooda iyo aragtidooda intaba xor u ah may ahayn dad maskaxda laga haysto oo filin shisheeye ku mashquulsan may ahayn dad maskaxda laga haysto oo ciyaaro yurub ka dhacahaya la dabaaldega mayna ahayn dad haddii eebba idmahayo la haystayaal ah oo siyaasigooda wax loo soo yeedhiyo mayna ahayn dad haddii eebba idmahayo waxa ay tabcan hayaani lacag nin leeyahay uu ku jaangu-an yahay mayna ahayn haddii eebba idmahayo dad la lugooyey oo maskixiyan iyo dadnimaba loo lugooyey ma ayna ahayn waxay ahaayeen dad damiir ahaan leh dad damiir leh dookh leh ujeeddo leh dal leh dalag leh duunyo leh danana leh danaha ay lahaayeenna waxaa ka mid ahaa barbaarinta awlaadda cidna umayna daba fadhiisan jirin mana ayna ahayn kuwa maaragtay haddii eebba idmahayo xamaali ah oo dad yow kale dhaqamadooda iyo hiddahooda iyo afafkooda xamaali ka ah mana ayna ahayn kuwa tahriiba oo imaanla-aantu intay dhuunta ka gashay badaha jiidha dadkeenni noocaas ahaa ee wanaagsanaa ee sharafta iyo karaamada lahaa jidkoodii toosnaa iyo waxyaalihii ay dhaheen ee maaragtay muhiimka ahaa ama dhexalgalka ahaa ayaa xubintan iyada ah laga soo guuriyaa sheekadeenna maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkaas qayb ka mida waxaa la yidhi xooluhu waa labo maxay yihiin labada xooluhu yihiin sida loo isticmaalahayo ayay ku baraysaa xoolaha waxaa la yidhi xooluhu waa labo waa baanku joog iyo baadika jir xooluhu waa labo waa baan u joog iyo baadika jiris baanku joog markii la dhaho maxay tahay dii waa wax lagu danqabsado oo ama la quuto ama la iibsado ama baraag lagu qoto ama sadaqa loo bixiyo ama gacalka lagu quudiyo ama dhar lagu gato wakaas kuwa iyaga maxaa la dhahaa baanku joog dantii caadiga ahayd ee noloshu ay u baahnayd ayaa lagu qabsaday waa maaragtay waa baanku joog hawshu loo baahnaa yaa lagu gutay haye waa qaybta labaade waa baadika jiris baadika jirisay maxaa tahay baadika jiris waxay tahay ma ahan wax sakati kaa geli karo ama uu maaragtay xoogaa uu wax kaa geli karo maxay tahay sakati ereyga la dhaho waa shaki la soco arrintaa waan ka sakatiyey haddaan ku dhaho waan ka shakiyey weeye ilaan shak waa carabi waa garanaysaa shaki inay carabi tahay ama ay turki tahay ama ay oka tan maxay tahay marka waa sakati ayaa la dhahaa sakatiin haddaan ku dhaho ha shakiin weeye waan sakatiyey haddaan ku dhahana waan shakiyey weeye saa u fahan waxaa la mida kansho oo fursad oo kale ah waxaa la mida haddii ay mahayo mashquul oo la mida shabako waxaa la mida mustaqbal oo ah aayo erey erey baan afkeennii hooyo u fahmi la-nahay goormaan wax kala fahanaa waxaa la yidhi baanku joog ama baan u joog iyo baadika jiris labadaas ayay xooluhuna noqdaan waa mid baadida laga ilaaliyo oo inuusan baadiyaysaninoo dayacmin laga ilaaliyo iyo mid baanta lagu guto ma aha inaad wax walba damsiinayso xoolaha waxna waad ku gudanaysaa waadna xafidaysaa oo si wanaagsan ayaad waxaaga u qabsanaysaa mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebbe waxaa la yidhi nimaan waxgarad ahayn haanta gadaankeeda wax loo saaraa nimaan waxgarad ahayn haanta gadaankeeda wax loo saaraa